أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaynu ku soo jirnay hijradii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee uu la socday abubakr asidiiq waxaanu hore usoo tilmaannay qoraysh iyo siday u diyaar garoobeen waxaynu haddana tilmaannay sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam ugu sii talagalay oo ugu diyaar garoobay hawshan la yidhaahdo hijrada caa'iladii ree abubakar asidiiq radia allahu tacaala canhu siday hawsha uga qayb ahaayeen iyo siday u qaybsadeen hadday tahay saxaabigii yaraa ee lagu qaybiyey inuu warka raadiyo oo quraysh la joogo maalin oo idil maalin oo dhan markuu la joogana habeenkii uu u yimaado xagga iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo ka mid ahayd asmaa binti abubakr sidiiq radia allahu tacaala canhu canha waxay iyaduna diyaar la ahayd sahayda iyo raashinka iyo wixii kale la isticmaali lahaa ayay iyana u diyaargarowdeen camr ibnu fuhayra oo ahaa addoonkii abubakr sidiiq xoolaha u raacayay isna wuxuu samaynayay laba arrimood arrinta koowaad waxay ahayd inuu subaxii soo mariyo raadka oo cabdillaahi bin abubakar qaaday ayuu soo marin jiray oo uu ku tirtiri jiray raadkii uu maray halkuu ka soo noqday si aan loo raacin ayuu u tirtiri jira u baabiin jiray markay fiidkii tahayna wuxuu ku soo agmaali jiray adhiga deetna caana ayuu u geyn jiray qayb la dhanaaniyo qayb la kariyo nooc walba way ka dhigan jireen intaasoo dhan waxaa isu qaybiyey qoyskii ree abubakr sidiiq radia allahu tacaala canhu inay ku soo dhowaadeen waa aynu soo sheegnay oo ay soo dul istaageen godka oo abubakr sidiiq radia allahu tacaala canhu uu aada u murugooday isagoo aan naftiisa u baqanayn laakiin uu baqanaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo xayaatadiisa waayo maxaa yeelay diin baa ku xidhan waxyi baa soo degaya qur-aan baa soo degaya hadday wax gaadhaan waxaasoo dhan waa go'ayaan laakiin haddii uu nool yahay waxyigu waa jiraya noloshiisa abubakar uma baqanayn markuu aada u murugooday buu rasuulku lahaa laa taxsan ina allaha macana sida qur-aanku yidhi ama maa dannuka biithnayni allahu haalisuhuma laba ilaahay saddex ku yahay maxaad u malaynaysaa marnaba ilan maaya khuruuju nabiy sala allahu alay waslm min algaar bacda an inqadaca markuu go-ay albaxhu can irasuuli sala allahu aleyh wasalam raadintii iyo raadgoobkii iyo raacdadii rasuulka la raacdaynayey kharaja wuxuu la baxay maca saaxibihi saaxiibkii abubakar waqad aqaama waxay joogeen fi lgaari godka halaasa layaalin saddex habeen wa kaana cabdullaahi ibnu abi bakr yaatihimaa wuxuu u iman jiray fi lmasaa'i habeenkii wa yukhbiruhumaa wuxuu uga warrami jiray biakhbaari qurayshin quraysh wararkeeda wa kaanad waxayd ukhtuhu asmaa walaashii asmaana ta'tiihimaa mid u keenta bidacaami cuntada khifyatan si qarsoodiya khawfan min quraysh iyadoo quraysh ka cabsanaysa walamaa jaa'ahum addaliilu markii uu yimi ninkii daliilka ahaa ee garwadeenka ahaa ee dhulaqoonka ahaa biraaxilatayni labadii neef fii sabaaxi yowmi haalis subaxii maalintii saddexaad rakibaa way fuuleen wa saara way socdeen qaasideyn iyagoo u qastayoo u socda almadiinata madiina walaqad laxiqa bihim waxaa haleelay oo ka daba tegay fii dariiqi dariiqa ku haleelay suraaqa ibnu maalik ibnu jucsham wa araada wuxuu damcay an yaqtula nabiya sala allahu an yaqtula rasuula sala allahu caleyh wasalam rasuulka inuu dilo oo fa fashila waa uu ku fashilmay qaybtani waxay ka warramaysaa bixitaankii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyo saaxiibkii ay godka ka baxeen markii saddex habeen ay ku jireen habeenkii saddexaad aakhirkiisii aakhiruleylkii ayaa ballanku ahaa inay godka ka baxaan sidii aynu hore u sheegnay rasuulka calayhi salaatu wasalaam camaliyadda iyo howlgalka hijradu si fiican ayay ugu fadhiyeen qaabkii loogu talagalana waxbaa u socdeen ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa teegeerayey ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa ilaalinayay markii ay ilaahay subxaanahu wa tacaala fashiliyey gaaladii ee ay waayeen meel alla meel ay ku jiraan iyo meel ay ku dhuumanayaan iyo meel ay ugu hagaagaan markii ay ugu dhowaayeenna ay ku guuldaraysteen oo ay ka bax ay waayeen ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam markay gaadhay ballankii waxa uu yimi ninkii gaalka ahaa cabdillaahi ibnu hurayqid addayli ayaa u yimi ninka la yidhaahdo cabdillaahi bnu urayqid idayli wax la yaab la weeye waa nin gaala islaam ma aha waa nin gaalaad waa nin reermiyiyo dalaaqoona waa lala ballamay waxaa lagula ballamay inuu labadaa neef hayo waxaa lagula ballamay meesha loogu imanayo rasuulka iyo abibakr sidiiq radia allahu tacaala an canhuma ee radia allahu tacaala can abibakr wa sala allahu calaa nabiyina moxamed sala allahu caleyh wasalam halka loogu imanayo waa loo sheegay waanu garanayaa iyaday sidaa tahay ballankuna uu cad yahay ayaa qorayshina ay naadinayaan oo meel walba ay ordayaan oo ay ku tala galeen inay ku helaan labadooda dhimasho amaba nolol ay ku helaan waxay muujiyeen oo dadka gaadhsiiyeen in la bixinayo boqol halaad boqol halaad inay bixinayaan ayay gaadhsiiyeen kol haddii boqol halaad la bixinayana waxay noqotay in dad badani ay hunguroodaan laakiin ninkan la yidhaha cabdillaahi bnu urayqid adayli wuxuu noqday nin ballanka ilaaliya oo ballanta ku wanaagsan oo aan marnaba hunguri qaadin marnaba hunguri ma qaadin ee waxa weeyaan ballanka uu ilaaliyay marka dadka muslimiinta waxay u tahay dersi camaliya oo aad iyo aad u qiimo badan haddii ninkaa gaalka ah boqol halaad la tusay oo haddana uu ballankii ilaaliyey in qof muslimii ballanka uu jebiyo oo liatbahi l asbaab sababka ugu taafihsan ee ugu liito uu u jebiyaa waa u guuldarro waana u doqoniimo halkiibuu keenay koonfurta maka ayaa godku ahaa waxay usii baxeen koonfur makina madiinina waxay ka xigtaa waqooyi si aan marnaba loogu tuhmin ayay sii fogaadeen koonfur bay u socdeen in badan galbeed bay haddana u leexdeen badda xeeligeeda ayay qaadeen marka ay badda xeeligeeda marayaan waa mar qurayshi meel walba gaadhsiisay warka oo la wada og yahay carab oo dhanna boqolkaa halaad ay heegan u yihiin rag iyo dumarba la ordaaya nin baa u yimi qolooyinka la yidhaahdo bani jucshum markaasuu leeyay niman yaha waxaan ku arkay xeebta aswida higil madow baan ku arkay dad maraya waxaanaan u maraynayaa dadka xeebta maraya goortan xeebta lama mari jirin dariiqaan cidiba qaadin buu ahaa waxaan u malaynayaa moxamed iyo asxaabtiisa inay ahaayeen deetana suraaqa u fahmay baa wuxuu ku yidhi maya maaha sidaa hebel iyo hebeloo naga tegey oo xoolo ka lumay doonay ayay ahaayeen wuxuu sidaa u leeyahay wax kale maaha wuxuu sidaa u leeyay inuu keligii qaato baadifadda la bixinayo iyo jaa'isadda iyo abaalmarinta inuu la gaarnoodo ayuu rabaa in yar buu sii fadhiyey aayar buu isbaxay iyadoon la daadeen deetana wuxuu tegay gurigiisii addoontiibuu ku yidhi ii kaxee faraska xagga ay gaadhsiiye oo waxaad iigu diyaarisaa buurta dhabarkeeda isna warankiisii buu qaatay wuxuu jeediyey hootadii iyo xaggii afka dhulka ayuu jiiday isagoo dadka tusaya inaanu dagaal iyo howlba aanu u soconin deetana markuu halkaa gaadhay ayuu faraskii ku dhacay faraskiina waa ordaya inta taaggii rasuulkii abubakar aayar bay iska socdaan ma ordayaan socod caadiya ku jiraan wuxuu ihi waan ku dhowaaday waan ku dhowaaday waa xeeba waa laysu muuqdaa markuu aad ugu dhowaaday waxaan maqlayay buu ihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam qur-aan buu akhriyayo xaggaasuu u jeeday marnaba ma uu soo jeejeesanayn abubakarna wuxuu badinayay jeejeesiga iyo baalladaymoodka waayo wuxuu u baqanaya saynu tilmaanay nolosha rasuulka calayhi salaatu wasalaam in yar markuu soo jiro ayaa faraskii labada adinee hore dhulka galeen isagiina waa ka duulay mar alle markuu ka duulu dhulka ku dhacay ee faraskii uu cagaal la soo baxay ayaa waxay gaadhay in uu cerka isku shareero qiiq tilmaamaya sida ilaahay subxaana wa tacaala diintan ugu guulayn doono iyo halka laga taageersan yahay inay samada tahay waa uu faashaday ninkii faal bay yaqaaneen istiqsaam wax la yidhaahdo laba saddex qori baa ugu jira qori waa nacam hawshaada ku dhaqaaq midna waa laa ka joog midna waa madhanya waa ku cesho saddexdii qori buu soo qaaday laa baa u soo baxday waxba yeeli maysid haddana wuu khilaafay muu yeelin wuu khilaafay waa uu ku dhacay faraskii haddana wuu eriyey iyan markuu jiro tii tu lamid a ku dhacday markay tii lamida ku dhacdo haddana faashaday siibaa usoo baxday inaanu waxba yeelayn mar alla markay taasi usoo baxday ayuu ku baaqay inuu ammaan bixinayo inuu ammaan bixinayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam buu u tegey wuxuu ku yidhi intii hore waan kugu dadaalayay iminka wixii ka dambeeyana waa aan kaa leexinaya dadka waanan kaa indhasaabaya dadkana waan kaa qarinaya wuxuu idhi geelaygii baa kaa horreeye aan leebku siiya leebkayga oo la garanayee kas waxaad ka qalan karto iyo waxaad ka maali karto ka maal deeta wuxuu rasuulku yidhi sala allahu alay slam uga cudur daartay waxa uu yidhi ilaahay ku barakeeyo waa uu iska cudur daarto u ka daayay dabeetana waxa uu yidhi wuxuu sameeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayuu ka codsaday inuu u qoro warqad ammaana waayo wuxuu dareemay in diintan ilaahay sidaa nebigeeda u ilaalinayo ee mucjisada noocaasi ay dhacayso in marnaba aanay guuldarraysanayne ilaahay u guulaynayo warqaddii baa loo qoray waxa uu la yimi maalintii qaswatu fatxi maka maalintii maka ilaahay ugu guuleeyey rasuulka u qabsaday ayuu ula yimi markaasuu yidhi haadaa yowmu biri wawafaa waa maalinta laysu baari sameeyo ee laysu oofiyo wixii ballanqaada kaasaa loo oofiyey marka wuxuu rasuulku lahaa sala allahu caleyh wasalam kayfa laka yaa suraaqa idaa labista siwaaray kisraa suraaqow bal ka waran haddaad xidhato qalabka uu isku qurxiyo ninka la idhahdo kisra waana dhacday waanu xidhay xilligii cumar ibn khadaab radia allahu tacala canhu bacda an inqadaca albaxhu markii uu go-ay raacdadii can rasuul sal ly slam kharaja wuu la baxay maca saaxibih waqad aqaama waxay la joogeen fi lgaari alaaa layaalin saddex habeen wa kaana cabdullaahi bn abi bakr yaatihimaa wuxuu u iman jiray fi lmasaa'i habeenkii wa yukhbiruhumaa wuxuu u warrami jiray biakhbaari qurayshin wararka quraysheed buu siin jiray wa kaanad ukhtuu asmaa walaashii asmana taatihimaa waxay u keeni jirtay bidacaami cuntada khifyatan qarsoodi khawfa min quraysh iyagoo quraysh ka baqanaya walamaa jaa'ahum adaliilu ninkii garwadeenka markuu u yimi biraaxilatayni labadii neef fii sabaaxi alyowmi athaalis rakibaa way fuuleen wa saaraa way socdeen qaasideyne waxay u jeedeen almadiinata madiina walaqad laxiqa bihim waxaa ka daba tegay fi dariiqi suraaqa wa araada wuxuu damcay an yaqtula inuu dilaa rasul sal ly slam fa fashila annuzuulu biquba rasuulkaoo madiine gaadhay magaalada yaree quba laydhahay ka go-anna uu degay iyo awala masjidin buniya fi lislaam iyo masaajidkii koowaad ee la dhiso wasala rasuul sala allahu alay wasalam wuxuu gaadhay qubaa fi lyowmi athaani maalintii labaad min rabiici alawal almuwaafiqu waafaqsan halaasiina min sebtembar lix boqol iyo labiyo labaatankii miilaadiga ah ayuu gaadhay bacda an makasa halaasata cashara sanatan marka uu joogay bacda an makasa markuu joogay halaasa cashrata sanatan saddex iyo toban sannadood mudayaqan calayhi oo lagu cidhiidhiyey fii makata maka mamnuucan loo diidanaa min aljahri bidacwa inuu dacwadda la caanbaxo oo bannaanka la tago meelo badan gaadhsiiyo waqad aqaama wuxuu joogay biqubaa isnatayni wa cishriina leyla laba iyo labaatan habeen bayna asxaabihi asxaabtiisa ayuu la joogay min almuhaajiriina waalansaar aaminan isagoo aamina mudma'inan isagoo xasiloon waqad banaa wuxuu dhisay fii tilka almuddati muddadaa wuxuu ku dhisay masjida qubaa'in alladii wasafahu allahu ilaahay ku sifeeyey biannahu awalu masjidin usisa cala taqwa masaajidkii ugu horreeyey ee lagu aasaaso alla kacabsi iyo shirki la'aan ee rasuulku sala allahu caley wasalam dhexda intii sii socday dhacdooyin badan buu arkay dhacdooyinka waxaa ka mid ahayd inuu soo maray qolooyinka laydhaee gabadha la ydhaahdo umu macbad inuu soo maray oo gabadh caana ahayd in yar buu la joogay wuxuu weydiistay wax martisoorye ah iyo wax dadquutaan deetna waxay tihi gurigana cunta ma taallo xoolihiina waa guran yihiin oo abaar baa dhacday deetna neefkaasuu yidhi neefkaa ma maalaa neef adhiya oo guriga ku xidhan deetna waxay tidhi wallaahi awooddii baaba uu run sheegtay waxa meesha ku xidhayba waa itaal xoolihii bay gaadhi weyday wax wax laga doono iyo wax wax laga maalo midna maaha deetna wuxu uhi ii ogolow iyo haddaad wax ka helayso maal deetna rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu masaxay candhadeedii ilaahina waa baryey deetana way gudlatay cagina way kala fogaysay dhiil buu ka buuxiyey islaantii buu u dhiibay way dhantoo way cabto way ka dheragtay deetna wuu maalay wuxuu u dhiibaa daliilkii cabdullaahi bnu urayqid iyo caamir bnu fuhayra iyo abibakr asidiiq intuba way ka dhargeen markaasu isaguna uu rasuulku sala allahu alay wasalam uu dhammay oo caanihii cabbay markuu ka dhargay ayuu haddana maalay dhiilkiiyo buuxa ayuu uga tegey dabeetna wuxuu amray candhadii dib bay u gudhay halkeediiba ku noqotay waxaa kaluu soo maray niman mushrikiin iyo muslimiin isugu jira zubayr bnu cawaam uu ka mid yahay oo safar ah oo maka ku socda deetna zubayr baa wuxuu u xidhay dhammaantood min labalaba go' oo cusub ayuu u siiyey deetna kuwaasay ku yimaadeen reer madiinina subax walba u baxayeen markay baxaanna diyaar bay u ahaayeen reer quba ayuu ku soo horreeyey quba wuxuu soo gaadhay maalintii ay ahayd bisha rabiic alawal maalintii labaad oo ku beega soddonkii sebtembar lix boqol iyo labayo labaatan qolooyinka falakiyiinta ahee taariikhaha yaqaana ayaa wax isku beegbeega waanay ku dhowaan kartaa waanay ka fogaan kartaa laakiin iyaga waa dadaalkoodii rasuulku sala allahu alay wasalam markaa wuxuu dhameeyey saddex iyo toban sannadood oo dacwaddu ay maka ka socotay oo intaa tawxiid lagu baaqayay oo intaa ummadda caqiidada loo hagaajinayay oo intaa akhlaaqiyaadkooda lagu dadaalayay ayaa soo gebagabooday waxaa bilaamaysa marxalad cusub oo dhan marxalat lmadiina oo tii hore boqol kiiba boqol ka duwan quba intuu joogay culimada qaar waxay leeyihin labayo labaatan sida kitaabkeenu leeyihi qaar waxay leeyihin shan iyo toban cisho qaar tobaneeyo qaarna waxay leeyihiin wuxuu joogay saddex cisho maalafraadiina waa uu ka soo dhaqaaqay qowlka saxdiina waa kaa meeshuu nasashuun bay ahayd ayaa mayar baa lagu nasanayey ninkii daliilkan oo layska fasaxayey ee garwadeenka ahaa markaa saddex maalmood ayuu joogay oo galahay salaasa iyo arbaca iyo khamiis dabeetana wuu soo dhaqaaqay subaxii jimcaad halka ay degan yihiin bani camr bni cawf oo halka uu ka dhisan yahay masjid quba ayuu degay halkiiba masaajid laga aasaasay masaajidkaasna waa masaajidkii ugu horreeyey islaamnimada si xora loo aasaaso waxa uun ka horreeyey masjid yar oo abubakar sidiiq radia allahu tacaala canhu uu gurigiisa ka hor dhistay maka oo keligii ku cibaadaysan jiray laakiin masjid caama oo ummaddu ku wada cibaadaysato ma ahayn annuzuulu biquba awala masjidin buniya fi lislaam wasala rasuulu rasuulku wuxuu soo gaadhay quba'a fi lyowmi thani maalintii labaad min rabiici alawal almuwaafiq waafaqsan halaaiina min sebtembar sanata sitmi'a itnain wa cishriina miilaadi bacda an makasa markuu joogay halaasa casharata sana saddex iyo toban sano oo mudayaqan calayhi lagu cidhiidhiyey fii makata maka cidhiidhi lagu hayay iyo cadaadis mamnuucan loo diidayey min aljahri bidacwa meelo badan inuu dacwada kala jahro ayaa loo diidanaa waqad aqaama biquba quba ayuu joogay isnatayni wa cishriina leyla laba iyo labaatan habeen bayna asxaabi asxaabtiisuu la joogay min almuhaajiriina walansaar aaminan isagoo aamina mutma'inan xasiloon waqad banaa wuxuu dhisay fii tilka almuddati muddada masjida qubaa'in alladii wasafahu allahu masaajidka ilaahay ku tilmaamay biannahu inuu yahay masjidun masaajid usisa lagu aasaasay cala taqwa alla ka cabsi alwusuulu ila almadiina madiina wuu soo gaadhay awala jumcatin fi lislaam jimcihii ugu horreeyey iyo awala khudbatin fi lislaam khudbaddii ugu horreysay ee uu rasuulku jeediyey sala allahu aleyh wasalam maalin jimcaad lamaa kharaja rasuulu rasuulku markuu ka soo baxay min quba'a quba qaasidan isagoo u qastaya almadiinata madiina axaatat bihi alansaaru ansaar baa isku xeertay walxaal hum iyagoo mutaqalliduuna ku gaadhan suyuufahum seefahooda farixiina faraxsan mustabshiriina bishaaraysanaya oo ku bishaaraysanaya soo gaadhitaanka rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waqad adrakathu ljumcatu jimcuhu wuxuu ku soo gaadhay fi dariiqi dariiqi fa sallaaha wuu tukaday haa jimcihii buu tukaday biman ciddii buu la tukaday macahu isaga la socotay ee min almuslimiina muslimiina wa haadihi awalu jumcatin waa jimcihii ugu horreeyey wa khudbatuha khudbadeeduna awalu khudbatin fi lislaam waa khudbaddii ugu horreysay ee islaamnimada lagu khudbadeeyo waqad kharaja waxa u soo baxay limulaaqaatihi la kulankiisa ahlu lmadiina reer madiina wa macahum waxaa la socday annisaa'u dumar baa weheliyey wasibyaanu carruur baa wehelisay walwalaa'idu hablaha yarar ee addoommaha ah ayaa weheliyey yaqulna iyagoo leh dalaca albadru calayna dalaca waxaa noo soo baxay albadru dayaxii calaynaa korkeega min saniyaati alwadaaci karinta wadaaca ee la isku sagootiyo ee koonfurta madiina ayuu nooga soo baxay wajaba waxaa nagu waajibay ashukru mahadnaq calaynaa korkeega maa dacaa lilaahi daaci inta ilaahay dartii cidu u baaqdo ee tawxiid lagu hayo ee madiine tawxiidku ka jiro dhammaantayo waxaa nagu waajibay shukri ayuha almabcuudu fiina kana loo soo saaray ee dhexdeeda laga soo dirayow jiita waxaad la timi bilamri almutaaci arrin la adeeco oo loo dhega nuglaado oo la qaato ayaad la timi rasuulku calayhi salaatu wasalaam quba waa ka soo baxay wuxuu u soo jeedaa madiina madiina inta aanu soo gaadhin way kala yar goonaayeen ansaarina diyaar bay ahaayeen maalintii horeu quba soo gaadhina diyaar bay ahaayeen maantana waa diyaar waxay la diyaar yihiin inay rasuulka naf iyo maal iyo dhiig iyo dhidid waxallo waxay heli karayaan inay u huraan waxay ku gaadhan yihiin hubkoodii oo aan waxbaba ka dhinnayn dhammaystiran waxay diyaar u yihiin inay ka difaacaan alaxmara waalaswad siday ku ballameen caddaan iyo madowba ballankay qaadeen inay ka difaacaan waxay ka difaacayeen dumarkooda iyo carruurtooda waxay ka difaacaan inay ka difaacaan maadaama madiina ay yuhuudi degan tahay iska badan yihiin cadaawuhu mushrikiinna cid soo diran karta iyo gaaladii diyaar bay ahaayeen inay difaacaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaasaa rasuulku markuu soo baxay ee uu meel dhexa marayo ayaa waxaa soo gaadhay salaaddii jimce dabeetna waa uu tukaday salaaddii waa la eedaamay waa la khudbadeeyey kadibna waa la aqimay halkii baa lagu tukaday khudbaddii ugu horreysay waa jimcihii ugu horreeyey ee la oogo ee si jamaca lagu oogo khudbaddaasina waa khudbaddii ugu horreysay way faraxsanaayeen reer madiini anas bin malik baa wuxuu leeyahay maalin maana rag ay madiini ka caddayd oo ay ka nuur badnayd oo ay ka farxad badnayd maalintii rasuulku yimi calayhi salaatu wasalaam manaan arag buu idhi maalin ay ka madoobayd maalinta rasuulku geeriyooday sala allahu caleyh wasalam waayo maalintan waxaa farxiyey ee iftiimiyey ee badhaadhaha u keenay waa khayr albariya ilaahay intuu abuuro kii ugu khayr badnaa ayaa allaba qayb u siiyey maxay u farxi waayeen reer madiina waayo ilaahay wuxuu beddelay xaaladoodii wuxuu ka beddelay ishaysidkii iyo isqabsigii iyo khilaafkii iyo tafaraaruqii wuxuu ilaahay ugu beddelay walaalnimo iyo midnimo ayuu alla ugu beddelay waxaa ka tegay shirkigii iyo gaalnimadii iyo dhagaxay caabudayeen wuxuu ilaahay ugu beddelay tawxiid iyo alla aqoonnimad ayuu ilaahay ugu beddelay hawadooday raacayeen ayaa ilaahay maarata ka beddelay waxaanu ilahay ugu beddelay itibaaca muxamedin sala allahu aleyh wasalam inay rasuulka raacaan waxaa ilaahay ka beddelay yuhuuddii ku amarku taaglaynaysay ee iyaga iyaga daraawalinaysay ee say doonto ka yeelaysay ayaa ilaahay ka beddelay waxaanuu alla u beddelay subxaana wa tacaala inay iyagu yeeshaan go'aanka madiina inay yuhuudina noqoto kuwo iyaga ku daba fayla oo iyaga ka baqda ayaa ilaahay subxaana wa tacaala geeyeysiiyey marka waxay farxaan waxay farxaan oo ay tahay inay aad u farxaan oo aad ugu dheganuglaadaan oo rasuulka sala allahu alay slam ay taageeraan waa qadiya daruuri marka farxaddii waxay keentay inay nashiidadan akhriyaan halku dhegin inay akhriyaan طalaca albadru calayna min saniyaati alwadaaci wajaba ashukru calayna ma dacaa lilahi daaci ayuha almabcuusu fiina ji'ta bilamri almutaaci ee ibnuqayim aljawsiya caleyh raxmat ullahi isagu waxa uu leeyahay xilligan waxay qaadeen طalaca albadru calayna waxay ahayd markuu rasuulku ka soo noqday tabuuk waxaanu ku doodaya uu sheekhu sheegayaa saniyaati alwadaac koonfurta madiine maba aha xagga maka looga baxa maaha laakiin waxa weeyaan waa xagga shaam looga baxo uu rasuulka yimi laakiin culimmada badankooda waxay leeyihin maya waxa weeyaan waa xilliga qolooyinle labada meeloodba way jiraan saniyaatu ulwadaac oo buur lagu sagootiyo oo karina buurta meesha yaree ka gaabato ee dadku ka dhacaan baa la idhaha saniya waa karinta oo shaam marka la tegayana saniyatulwadaac bay leedahay maka marka la tegayana saniyatulwadaac bay leedahay culimmada qaar baa caynkaa leh oo labada goorba waa la akhriyay bay leeyihin laakiin qowlka xooga badan waxa weeyaan inay xilligan ahayd marka waa dumarkii waa carruurtii iyo addoommihii baa qaadaya arrintan dalaca albadru calayna dayax baa noo soo baxay min saniyaati alwadaaci halka laysku sagootiyo ee karinta laysku sagootiyo ayuu nooga soo baxay wajaba ashukru calayna mahadnaq weyn ayaa nagu waajibay maa dacaa lilaahi daaci inta ilaahay dartii cid uu u baaqdo ee ilaahay tawxiidkiisa lagu baaqayo waxaa nagu waajibay shukri weyn ayuha almabcuudu fiina nebiga naloo soo saarayo ji'ta waxaad la timi bilamri almutaaci dukhuulu rasuul sala allahu caley wasalam rasuulka oo soo galay almadiinata madiina nusuuluhu degitaanka uu degey madiine uu degey xubbul ansaari almuhaajiriin muhaajiriinta iyo ansaarta ansaartu say u jecel yihiin muhaajiriinta muhaajiriintuna say u jecel yihiin walaalahooda ansaareed ukhuwat alislaam iyo walaalnimada islaamka lamaa dakhala nabiyu sala allahu caley wasalam almadiina markii nebigu madiine galay kaana laa yamuru wuxuu ahaa midaan soo marin bibeytin guri iyo qoys min buyuuti alansaari guryaha ansaareed ka mid ah ilaa sa'aluuhu way weydiiyaan waxay waraystaan oy ka codsadaan an yanzila cindahum inuu agtooda ku soo dego fa nasala wuxuu ku degay cinda abi ayuuba alansaari fi dowri alasfal wuxuu degay madaradda hoose ama dabaqa hoose ayuu degay liyakuuna suu ugu noqdo arfaqa mid ugu sahlan fi saa'iriihi cidda soo booqonaysa waqad kaana alansaaru ansaari waxay ahaayeen yuxibbuuna qaar aad iyo aad u jecel man haajara ilayhim cidday u soo hijrootay wa yu'hiruunahum u dhaafiya calaa anfusihim nafahooda wanaaggii intay isdhaafiyaan walaalahood u doorbida oo siiya xataa innahum iyagu tanaasacuu waxay ku doodeen fii nusuulihim degitaankooda iyo soo dhowayntooda faxakamuu waxay xukun ka dhigteen alqurcata qorituur baynahum dhexdooda famaa nazla muhaajiriyun famaa nazla muhaajirun nin muhaajiri kumuu degin calaa ansaariyin nin ansaariya ilaa bilqurca qorituur mooyaane uma ina rasuula sala allahu alay slam rasuulku aakhaa wuxuu walaaleeyey baynahum dhexdooda uquwatan islaamiya walaalnimo islaameed walaalnimadaasoo allafat quluubahum qalbigooday soo dhoweysay wajacaladhaa ka dhigtay quluubtii ka shayi lwaaxid shay keliya ka dhigtay quluubtii rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu madiine gaadhay wixii ugu horreeyuu qabtay waxay ahayd inuu dego inta aanu degin rasuulku calayhi salaatu wasalaam beydka suu soo maro min buyuuti alansaara waxay lahaayeen halumma ila alcadadi waalcudda waalmincata yaa rasuula allah rasuul ilaahayow waxaad u kaalaydaa tiro fara badan iyo hub fara badan iyo difaac qolo ku difaacda buyuutil ansaar marka la leeyahayna waxa weeyaan waa jilibyada jilibyada ansaareed markuu rasuulku lahaa sala allahu aley wasalam khayru buyuuti alansaari khayru buyuuti alkhasraji bani salama wa khayru buyuuti alawsi bani lcabdi alashhal wa fii kulli buyuuti alansaari khayr buyuut marka waxaa looga jeedaa waa jilibyada jilibyada iyo lafaha ansaareed ayaa jilib walbaaba wuxuu diyaarsaday ciidankiisa iyo raggiisa ayuu diyaariyaa oo sida ugu layaabka badan u hubaysan ayaa la diyaariyaa waxaa rasuulka loo bandhigaa oo laga codsanayay inuu iyaga ku soo dego waxaanay doonayeen fadiiladaa inay yeeshaan fadligaa inay qaataan ayay doonayeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu qalbiga ka jeclaa inuu ku dego qolooyinkii ay isku xidhnaayeen ee awowgii dhalay bani najaar ee cabdilmutalib reeabtiga u ahaa ee isaga ree'ayeyda u noqonaya ayuu doonaya inuu dego qalbigiisana taasaa ku jirtay ilaahayna subxaanahu wa tacaala rasuulka wuxuu jecel yahay wuu jecel yahay sidaa awgeed wuxuu u xaqiijiyaa in fara badan wuxuu ilaahay u xaqiijiyaa wuxuu jecel yahay qadiyaddii uu laabta ka jeclaa ayaa loo sahlay qolooyinkan yidhaahda ee odhanaya yaa rasuul allah ciidan iyo hub iyo cadadba u kaalay wuxuu ku yidhaahdaa dacuuha fa innahaa ma'muura dacu daaya haa naaqadda iyo hasha daaya fa innahaa ma'muura way amro tahay ee iska daaye way socotay way socotay way socotay guriga abi ayuub alansaari meel hortiisa ah oo mirbad ah mirbadku waa halka lagu hagaajiyo timirta timirtaa lagu kala lagu kala sifeeyaa lagaga daadiyaa caleemaha lagu hagaajiyaa waxaanay ahayd meel kharaabado iyo qubuuro iyo timir iyo waxyaalo badani ay ku jiraan bay ahayd dabeetana halkiibay degtay halkii bay hashii fadhiisatay markay fadhiisatay rasuulku calayhi salaatu wasalaam kamuu degin wuxuu eegayaa inay iska fadhiisatay iyo inay amar rabbaaniya tahay deetana hashii waxoogay bay fadhiday way kacday in yar bay hore u socotay way soo laabatay bartii ayay degtay rasuulku calayhi salaatu wasalaam intii la salsalaamayey la bariidinayey lagu maaratay lagu dhadhowaa ee la mashquulinayey ayuu sii qaatayba abi ayuub alansaari heeryadii alaabadii wax alla wuxuu ku safrayey ayuu qaaday gurigiisuu geeyey waxaa kaloo isna yimi ascad ibnu zuraara ascad ibnu zuraarana isna hashii buu ka haystay hashii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu qayb u helay inuu martigeliyo oo iyadii uu hayo waayo wuxuu arkay in rasuulka calayhi salaatu wasalaam aanu ka hadhaynin alaabadiisa hadhowta markii ay dhammaatay muqaabaladii iyo waraysigii iyo salaantii markay dhammaatay ayaa wuxuu ku yidhi ayu buyuuti ahlina aqrab waa kelmad layaab leh gurigii guryaha ehelkayaga iyo qaraabadayda waxa weya reer bani najaar qoladii qaraabadayda ahayd ee reer bani najaar keebaa ugu dhow guri ahaan deetana abi ayuub baa yidhi yaa rasuul allah haadaa huwa baabi waa kaa albaabkaygii kaygaa ugu dhow alaabtiina waaban hayaa oo aniga alaabtii qaaday deetan rasuulku wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam almar'u maca raxlihi qof iyo alaabtii ma kala hadhaan qofkiiyo alaabtiisu marna ma kala hadhayaan ninkuna wuxuu tegayaa uun halka ay alaabtiisu taallo ayuu tegayaa halkiibuu tegay guriga abi ayuub alansaari xilligaa wuxuu ahaa laba dabaq dabaqii hoose ayuu rasuulku yidhi fahayi lana maqiilan idhab fahayi lana maqiilan tagoo waxaad noo diyaarisaa meelaannu yar seexanno oo hadhimaysanno oo qayluushanno deetana wuxuu diyaariyey dabaqa sare deetana rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam dabaqa hoose ayaa noo fiican xagga dadkana booqanaya waxaa noo fiican dabaqa hoose ayaa noo fiican waayo kasa lacagtan ugu badan weeye marka kii hoosaa rasuulka alayhi salatu salaam la dejiyey markaasaa isaga iyo ciddii soo booqanaysay halkaasi isku arkayay waayo madiine o dhan baa u imanaysay saxaabadoo dhan baa u imanaysay hadduu xagga sala degi lahaa culays bay ku noqon lahayd reerkan waana lasoo jiirjiiri lahaa waana lasoo mari lahaa dhibaato gaara ayay ku noqon lahayd marka muddo dheer ayuu rasuulku alayhi salaatu wasalaam hoosta u deganaa hoostuu deganaa abi ayuub alansaari iyo umma ayuubna habeenkii mabay seexanin indhabihiisumay keenin habeenkii hore waayo abi ayuub baa wuxuu idhi umma ayuubey waxaynu kala dhex galnay waxyigii iyo rasuulkii baynu kala dhex galnay soo xaaladeennu mama ma fiicna waayo waxaynu ku jirnaa waxyigii iyo rasuulka aynu ku kala dhex jirnaa waxay wada hadlaanba habeenkaa may seexanin iyagoo leh waxaynu ku kala dhex jirnaa waxyigii iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam subaxii bay rasuulka u yimaada yaa rasuul allah waxaanu kula dhex galnay adig iyo waxyigii deet rasuulku uhi maya maad keliidaan kala dhex gelin ee halkanaa noo fiican ee daaye habeenkii kale habeen saddexaad laakiin markii dambe abaayuubu ku soo noqdo yaa rasuul allah naftaydu isiin mayso inaan kaa sarreeyo adna adiga hoosayso deetana weliba waxaa intaa u raacday in habeen habeenada ka mid ah jelxad jelxad biyood ayaad jabtay deetana waxay is idhaahdeen biyaha ayaa dareeri oo rasuulka sala allahu aleyh wasalam ayaa dusha kaga iman wax alle waxay guriga mariye ku hayeen ayay ku qallajiyeen si aanay biyo u gaadhin waa siday u jeclaayeen waa siday u qadarinayeen waa siday u weynaynayeen rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ilaa muslimiintu saa rasuulkooda u weyneeyaan oo marka lasoo qaaday ay ugu salliyaan sala allahu aleyh wasalam oo ay u mutaabiceeyaanoo diintiisa u raacaan oo ay mutaabiceeyaan oo xadiiskiisa weyneeyaan guushu aad iyo aad ayay uga dheer tahay marka waxaa la rabaa inay dadka muslimiintii rasuulka calayhi salaatu wasalaam qadariyaan sharcigiisa qadariyaan axaadiista rasuulka u dhegan nuglaadaan ansaar waxay noqdeen dad aad iyo aad u fiican oo soo dhoweeya muhaajiriintii usoo hijrooda intay soo dhoweeyaan ayaa waxay naftoodu u baahan tahay ayaabay isu dhaafinayeen walaaladood walaaladood bay isu dhaafinayeen waxay iyagu u baahan yihiin oo ay jecel yihiin ayaa haddana isdhaafinayeen oo walaaladood siinayeen bel iska daaye marka uu nin saxaabiyo muhaajiri yimaado waa la isku qabsanayay anaa martigelinaya iyo anaa martigelinaya ilaa marka dambe qorituur iyo qurca la sameeyo oo qorituurka lagu kala baxo waxay gaadhay inuu sameeyo saxaabigii ee uu sameeyo cabdiraxmaan cawf markii la walaaleeyey saxaabada markii la walaaleeyey saxaabigaaynu arki doonno siduu ula dhaqmo ayaynu arki doonnaa waayo waa siday saxaabadu u jeclaayeen ee walaaladood ee saciid ibnu zayd ayuu ahaa waxaa lala walaalayay cabdiraxmaan ibni cawf waxaynu arki doonnaa sida uu yeelay in yar kadib ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ogaa dadkan la odhan jiray carab inta aanay islaamin inay ahaayeen dad aad u kala furfuran oo aan midna mid haysanin midna mid aanu la dhinac ahayn dad aad u kala tafaraaruqsan inay ahaayeen ayuu ogaa markanay islaameenna waxaa la rabaa in laga bedelo waayo waxay isugu xidhnaayeen raabidata alqabaliya qabyaalad bay isugu xidhnaayeen qabyaalad bay isugu cadhoon jireen qabyaalad bay isugu hiilin jireen qabyaalad bay isku garabsan jireen tii baa la bedelayaa waxaa lagu bedelayaa iimaan iyo tawxiid iyo walaalnimada islaamka in lagu walaalayo deet rasuulka calayhi salaatu wasalaam guriga anas ibnu maalik aabbihii uga dhintay anas nin yar buu ahaa ayaa oo markaa toban jirah ayaa lagu walaaleeyey oo laysugu yeedhay laba walba waa la walaaleeyey welibana waxaa lagu sii xoojiyey si walaalnimadana u hirgasho waxa laydhi waa isdhexlaysaan muddo dheer bay isdhexlayeen markii dambe ilaahay soo dejiyey wa ulul arxaami bacduhum awlaa bibacdin fii kitaab illah qaraabadu iyagaas xiga oo isu xaq leh iyagu ha isdhexleen markaasaa qaraabada laysu daayey lagana daayey isdhexalkii laakiin walaalnimadu way sii jirtay rag badan baa la walaaleeyey oo labalaba laysugu xidhay waxaa ka mid ahaa cabdiraxmaan ibnu cawf iyo saciid ibnu zayd saciid ibnu zayd wuxuu leeyahay yaa yaa akhi walaalkayow ina alansaara tacrif annanii min aksarihim maalan ansaare waxay og yihiin inaan ahay ragga ugu xoolaha badan laba beerood baan leeyahay mid ahaan baan ku siinaya laba reer iyo laba xaasna waan qabaa tii aad garato ama tii aad jeclaato ii tilmaan aan kuu furo markay cadadbaxdana aad guursatid halkaasuu gaadhay oo ka dhab ah oo uu fulinaya oo aan marnaba ka ahayn u badhnigoo halagu daaya aan ka ahayn cabdiraxmaan ibnu cawf radi allahu tacaala canhu qudhiisu arrimahaas oo kale in walaalkii uu u bandhigaa waa raganimo inuu ka qaataa laakiin may ahayn sidii buu yeelay wuxuu idhi baaraka allaahu laka fii ahlika wa maalik ehelkaaga iyo maalkaagaba allah kuu barakeeye dullanii cala suuq fa inanii rajulun taajir suuqay tus aniga waxaanay nin ganacsadee suuqii baa la tusay marka suuqii la tusayna waa uu tegey qoluu waxuu kala dilaalay waxbuu kala iibiyey galabtii waxbuu la soo carraabay maalintii kalena waxbuu la soo carraabay isagoo maalmo yar joogay ayuu xoola yeeshayba waayo wuxuu lahaa caqliya tijaariya maskax baayac mushtar buu lahaa maskaxdiisa furnayd waxaanu si fiican u yaqaanay dabeetana waxa dhacday inuu markiiba xoolaystay raggii ugu horguursadayna waabuu ahaa madiinuu ku aqalgalayba rasuulku wuxuu arkay sala allahu aley wasalam isagoo calaamadihii guurku ka muuqdaan dabeete wuxuu idhi muhaym haah waa hambalya oo kale weeyaan muhaym maxaa dhacay buu ku yidhi dabeete wuxu uhi waan guursaday maadaa suqta ilayha maxaad meher u siisay suu yidhi wasna nawaat rasuulku waa ka yar xanaaqo wuxuu idhi wasna nawaatin waa kuus dahaba weeyaan dabeete rasuulku wuxu yidhi sala allahu aley wasalam waxaa laydin moodaa inaad buur ka soo jafaysaan ee lacagta oo war rasuulku wuxuu jeclaa sala allahu aley wasalam inuu meherku yaraado oo meherba meherku ka heeryahay ayuu odhan jiray waa ka baraka badan yahay haddana wuxuu yidhi awlim walow bishaatin war bal weliimo samee oo ducayso neefna adhayana allah ka yeele ee walaalnimadii rasuulku walaalnimadii rasuulku walaalaye waa hirgashay walaalo ilaahay bay noqdeen oo dhan u wada jeeda oo isku caqiide ah oo isku mabda ah oo isku dan ah oo isku maslaxad ah ayay noqdeen waanay la waayey kala qaybsanaantii qabiilka iyo tafaraaruqii nooca ahaa waa uu ka baxay meesha lamaa dakhala nabiyu sala allahu aley wasalam nebigu markuu galay almadiinata madiina kaana wuxuu ahaa laa yamuru mid aan soo marin bibeytin qoys jilib min buyuuti alansaari jilibyada ansaareed ka mid a ilaa sa'aluuhu waxay codsanayeen an yanzila cindahum iyaga inuu kusoo dego fadligaasay rabeen fa nasala wuxuu ku degay cinda abi ayuub alansaari fi dowri alasfal ee doorka hoose amaba dabaqa hoose kusoo degay liyakuuna suu noqdo arfaqa mid ugu sahlan bisaa'iriihi dadka soo booqanaya waqad kaana alansaaru ansaari waxay ahaan yuxibuuna qaar jecel man haajara ilayhim cidda u soo hijroota wa yu'hiruunahum way u doorayeen calaa anfusihim nafahooda ayay u doorbidayeen xataa inam iyagu tanaasacuu waxay ku doodeen fii nusuulihim degitaankooda inay la degaan waa ay ku doodayeen fa xakamuu waxay xukun uga dhigeen alqurcata ee qorituur baynahum dhexdooda famaa nasala muu degin muhaajirun nin muhaajiri calaa ansaariyi nin ansaariya ilaa bilqurca suma ina rasuula rasuulku sala allahu alay wasalam akhaa wuxuu mideeyey oo walaaleeyey baynahum iyaga quwatan islaamiya walaalnimada islaameed walaalnimadaasoo allafat quluubahum qalbigooda isku soo dhoweysay wa jacalathaa ka dhigtay ka shay ilwaaxid ilaahayna subxaana wa tacaala maadaama uu dadkan abuuray qalbigooduna isaguu maamulo oo quluubtii ay ku jirto laba faroodoo ilaahay subxaana wa tacaala dhexdooda ay ku jirto dhankuu doona u qallibaya markaasuu marna kala geynaya marna waa isu geynaya wuu walaalaynaya ilahay baa yidhi subxaana wa tacaala walaakina allaha allafa bayna quluubihim low anfaqta ma fi lardi jamiican ma allafta bayna quluubihim walaakina allaha allafa baynahum ilahay baa isu geeyey oo walaala ka dhigay oo qalbigooda mideeyey idinku haddaad samayn lahaydeen oo wax alla waxaa adduunyada bajad yaalla ama xoola yaalla aad bixin lahaydeen marnaba quluubta isumay dhaangeyseen waayo bini aadamku wax kastuu lacag bixiyo qalbiga ma walaalayn karo laakiin muxuu samayn karaa wuu isu geyn karaa wuu isu geyn karaa markaasuu jidhkooda isu geyn karaa markaasuu urur u samayn karaa amaba uu dowladu dhisi karaa laakiin qalbigu isagoo kala fog waayo marnaba qalbiga bini aadamku ma maamulo hijratu aalaalbeyt aalabeytkii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyo qoyskiisii uu soo hijrooday manca almustadcafiin qolooyinkii taalka darnaa oo loo diiday inay soo hijroodaan aslu lqunuut iyo qunuudka asalkiisii iyo xuma almadiina madiine iyo kanaacadeedii lama istaqara rasuul sala allahu alay slam rasuulku markuu degay bilmadiinati madiina arsala wuxuu u fariin diray fii talabi inuu codsaday man takhallafa ciddii ka hadhay min ahlihi ehelkiisa in lasoo kaxeeyo fakharaja macahum waxaa la soo baxay cabdullaahi bni abi bakr waqad manaca way diideen mushrikuu maka mushrikiintii maka bacda almustadcafiina qolooyinkii taalka darnaa ean awoodda lahayn min asafari safar bay u diideen wa cadabuuhum way cadaabeen cadaaban aliiman cadaab daran fa kaana rasuul sala allahu alay slam rasuulku wuxuu ahaa yadcuu lahum mid u duceeya fii witri alcishaa'i cishaa'iga witrigiisa markuu witriga tukado ayuu ugu ducayn jiray wa salaati subxi salaada subaxna wuu ugu ducayn jiray bacda arukuuci rukuucda ka bacdi wa qablahu iyo rukuucda ka horba wa hada aslu qunuud qunuudka asalkiisa weeye wa asaaba waxa helay kasiiru min almuhaajiriina muhaajiriinta in badan oo ka mid a waxaa ku dhacday xuma kaneeca ku dhacday fadaca rasuul sala allahu aley wasalam rasuulku wuxuu bariyey rabbahu rabbigii buu bariyey binaqlihaa in la qaado binaqlihaa in la raro kaneecada ilaahay raro faistajaaba allahu ilaahay waa ajiibay ducaa'ahu ducadii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ilaahay waa ajiibay rasuulku aleyhi salaatu wasalaam madiine markuu degey waxa ugu horreeyuu bilaabay sayna arki doono waa masaajidka waxaana lagu xisiiyey qolalkiisii qolalkii reerihiisu degayeen markii la dejiyey intaa ayuu rasuulku dalbaday in ehelkiis soo hijroodaan iyo qoyskii abubakar deetana intaba waxaa soo kaxeeyey cabdilaahi bin abibakar ayaa soo kaxeeyey ilaa uu madiine keenay quraysh way fikireen markay arkeen rasuulkii badbaaday saxaabadiina ay ka horreeyeen meeshaana dowladi ka bilaamayso ciidanna laga samaysanayo dowladda islaamkuna calan ka taagayso ayaa waxay damceen inay bal uun dadka hijroonaya kala yareeyaan markaasay dadkii bar badan xanibeen wixii ay xanibi karayeen kuwii mustadacafiinta jasadiyan jir ahaan looga xoog batay iyo kuwii qabiil ahaan looga xoog batayba labadaba waa la joojiyey markaase waxaa loogu daray joojintii iyo hakintii cadaab xun iyo ciqaab daran ayaa la mariyey waxaa la doonaya in la nacsiiyo islaamnimada waxaa la doonayaa in mabda'ooda la bedelo xoog in lagu bedelaa la rabaa waana waxaan dhac ahayn markaasuu rasuulku bilaabay sala allahu aley wasalam inuu u duceeyo oo ugu duceeyo witriga oo ugu duceeyo salaadaha faralka ah salaad walba ugu duceeyo markaa in salaadaha laga duceeyaa waa shay sunno ah markay nawaasil timaado nawaasil nawaasilshu waa maxay waa musiiba imankale dad muslimiin oo xidhxidhan oo maxaabiista oo la dhibaateeyo waa loo ducaynaya gaalo muslimiinka adkaatay waa loo ducaynaya waxaa loo ducaynaya ummadda oo jihaad ku jirta oo dagaal ku jirta waa loo ducaynaya abaar dhacday colaad jirta xanuun fiday waxyaalahaasoo dhan nawaasil baa la ydhahdaa kumana ega salaada subax oo keliya ee waa jamiica salawaad salaadahoo dhan baa laga duceeya salaadahoo dhan ayaa laga ducaynayaa intay naaziladaas jirtana waa la ducaynaya ilahay baa laisu dhuldhigaya ilahay baa laisu jircinaya ilahay baa laisu bihinbihinaya waxaa laisu dhiibaya alla laisu dhiibaya markaasaa ilaahay laga laga dalbanaya in ilaahay xaaladan ka bedelo oo xaalad wanaagsan u ilaahay u bedelo waxaa laga bari noqonayaa xawlkaaga iyo quwaddaada inaanad xeelad lahayn aad wax ku bedesho iyo inaanad quwad haynin aad xaaladan kaga baxdo ta ilaahay mooyaane marka sidaa ilahay laysugu bandhigo ee ay ka dhab tahay ee xilliyada wanaagsan lagu beego ee salaadaha kabacdi ah waxaweyan ilahay waa ajibaya subxaana wa tacaala laakiin qunuudkan kale ee salaada subaxun ku gaara ee ducada yar la akhriyaya allahuma ahdina fi man hadayt waxa weeyaan qadiya sunnaa maaha waa bidaca in xilligaa laga dhigto waayo allahuma ahdina fi man hadayt waa qunuuta alwitri qunuuta subxi mabaahaba qunuuta subxina rasuulku ma daa'imin sala allahu caleyh wasalam qowlka saxdina waxa weeyaan markay dhibaata dhacdo ayuunbaa la qunuudaa ee rukuucda iyo iyo ka hor iyo kadibna waa la kala dooran karaa waxay u badan tahay rukuucda ka bacdi ka horna waa ay ka sugnaatay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam inuu marar ducaystay marka qunuudku waa ka cayaash iyo cayaash ibnu rabiica iyo hishaam ibnu rabiica iyo rag badan oo la mid a ayaa rasuulku u ducaynayay sala allahu aleyh wasalam marka meel laga tago ee meel kale la tago waxa dhaca waxa la ydhaha daltabiyo dalkii baa la tabaa dalkaagii baad tabaysaa waad ku boqoqaysaa waad isbedelaysaa laakiin waxay madiine la dheerayd daltabyana may dhicin hawl kalena ma dhicin laakiin waxa dhacday kaneecay lahayd duumay lahayd dabeetana malaariyada ayaa ku dhacday saxaabo badan baa xanuunsatay waxaa ka mid ahaa abubakar iyo bilaal caaisha radia allahu tacaala canha warinaysa waxay leedahay waxaan u tegay bilaal iyo iyo aabbahay abibakar sidiiq oo labada xumadaysan oo xumaddii intay madax martay aan isba ogeyn waxay ku hadlayaan deetana wuxuu idhahdaa aabba ka war aabba iska warran baa idhahda deetana wuxuu idhahdaa kullu mri'in musabaxun fii ahlihi waalmowtu adnaa min shiraaki naclihi qof walbaaba gurigiisu ku baraystaa geeriduna waxay uga dhowdahay indhashiisa indhasha kabta ayay uga dhowdahay asaa idhahdaa aabbahay isma oga bilaalow iska warran markaasuu idhaa alaa hal abiitanna leylatan biwaadin alaa hal abiitanna leylatan biwaadin waxawlii idkharun wajaliilu wahal yabduwanna lii shaamatun watufaylu alaa hal aridanna yowman miyaaha bajinnatin wahal yabduu lii shaamatun watufaylu wuxuu leeyahay talo maalinuun maanu aruuri biyihii la odhan jiray ma'a majinnatin ceelkii majinna maanu aruuriyo ceelkii biyo maan ka doonan maanku bari tog ay ku yaalaan idkharun wa jaliilu waa geedka idkharka la yidhaahdo iyo geedka kale jaliilka la yidhaahdo waa dhirtii maka ka baxaysay wuxuu maskaxdu waa maqan tahay waxay joogtaa xagga iyo maka ayuu leeyahy deetan rasuulku alayhi salaatu wasalaam caaishaa soo noqotay rasuulka u sheegtay sala allahu aley wasalam deeta wuxuu idhi allahuma baarik lana fii saacina wa muddina ha ilaahay waxaad noo barakaysaa saaca madiina iyo mudkeeda bimacnaa raashinkeeda saaca lagu miiso iyo ka mudka lagu miisaba ilahu noo barakee allahuma xabib ilayna almadiina ka xubbinaa makkata aw akhar ilahayu madiinana jeclaysii sidaanu maka u jecel lahaa iyo si ka badan wanqul xumaaha ila aljuxfa ilaahayow naga rar kaneecadeeda oo waxaad u rurtaa meesha la yidhaha juxfa waa meel cidlo ah waa meeshay ka xidhaan qolooyinkan masar iyo falastiin iyo shaam iyo dhulkaa oo waxay ku dhow dahay jidda iyo raabiq ayay ku dhow dahay ilaahay waa ajibiyey subxaanah wa tacaala xumaddii iyo kaneecadiina ilaahay waa ka raray waana meelaha ugu caafimaadka badan madiine iminka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ducadiisii baa ku dhacday lama istaqara rasuulu rasuulku markuu degay sala allahu caleyh wasalam bilmadiinati madiina arsala wuxuu u fariin diray fii dalabi inuu cudsaday man takhallafa min ahlihi eelkiisa ciddii ka hadhay fa kharaja macahum waxaa la baxay cabdillahi bn abi bakr waqad manaca way diideen mushrikuu makata mushrikiintii maka bacda almustadcafiina kuwii daciifka ahaa ee itaalka darnaa bay u diideen min asafari inay safraan wa cadabuuhum way cadaabeen cadaaban aliimin cadaab daran fa kaana rasuulu rasuulku wuxu sala allahu aley wasalam yadcuu lahum mid ugu duceeya fii witri cishaa'i witriga salaada cishaa'i iyo wa salaati subxi bacda rukuuci rukuucda ka bacdi wa qablo iyo ka hor wa hada aslu lqunuut wa asaaba waxaa ku dhacay kasiiru min almuhaajiriin muhaajiriinta in badan oo ka mid ah xumaa xumad baa ku dhacday kaneecaa ku timi fadaca rasuulu rasuulku sala allahu aley wasalam wuxuu baryey rabbahu rabbigii binaqliha in ilaahay raro subxaanahu wa tacaala faistajaaba allahu ilaahay waa ajiibey ducaahu ducadii rasuulka ilaahay waa ajiibey oo ilaahayna waa ka raray deeta waxay noqotay dhulka ugu caafimaadka badan ayay maka noqotay khulaasati dowr thaani doorkii labaad ee maka khulaasadeedii lamaa balaqa markuu gaadhay rasuulku sala allahu aley wasalam alarbaciina min cumrihi afartan da-adiisa afartan jir markii gaadhay sala allahu aley wasalam bacasahu allahu ilaahay waa diray raxmatan lilcaalamiin isagoo caalamka o dhan naxariis u ah waqad bada alwaxyu waxyigu wuxuu ku bilowday biru'ya saadiqa riyo run ah uma nasala calayhi jibriilu jibriil baa kusoo degay walxaal huwa rasuulka oo yatacabadu ku cibaadaysanaya fii qaari xiraa godka la yidhaha qaari xiraa wa callamahu wuxuu baray kayfa yahdi annaasa siduu dadka ugu hanuunin laha assiraata almustaqiim jidka toosan iyo halkuu dacwadda uga bilaabayo ayuu baray fa bada'a wuxuu rasuulku ku bilaabay bidacwati siran dacwaddii wuxuu ku bilaabay hoos ahaan bidacwati siran hoos ahaan buu ku bilaabay horeynuu soo sheegnay waxaa hoos loogu bilaabayo iyo sidaa laysugu ilaalinayo iyo si dacwadda loo ilaalinayay fa kaana awala man aamana bihi ciddii ugu horraysay rumaysa waxay ahayd asayidatu khadiija khadiija khadiija bintu khuwaylid radia allahu tacaala canha ayaa marwadaas ayaa uma almu'miniin ayaa ugu hor rumaysay wa abu bakrin asidiiq ayaa rumeeyey wa caliy bni abi taalib wa zayd bnu xaarisa wa bacda halaad sanawaatin saddex sano ka bacdi amara wuxuu amray ilaahay biljahri inuu jahro oo rasuulku sala allahu aley wasalam uu la jahro dacwadda oo u muujiyo oo karinta uu ka saaro fa jamaca qowmahu qoomkiisiibuu isugu yeadhay wa andarahum wuxuu uga digay cadaaba yowmi alaakhira maalinta qiyaame cadaabkeeda ayuu uga digay walamaa nasala calayhi qowluhu tacaala markuu kusoo degay qowlka ilaahay wa andir cashiirataka alaqrabiin wa andir u dig cashiirataka qoyskaaga alaqrabiina aadka kuugu dhow jamaca wuxuu u yeedhay ahlahu ehelkiisa iyo wa aqaaribaw qaraabadiisa bani haashim iyo bani lmutalib buu isugu yeedhay wa ballaqahum wuxuu gaadhsiiyey risaalata rabbihi risaaladda rabbigii ayuu gaadhsiiyey farrintii ilaahay usoo dhiibay horeynu usoo sharaxnay sharxeedanoo soo qaadanay faradda calayhi waxa u jawaabay camhu abulahab raddan qabiixan jawaab aad u xun buu siiyey jawaab foolxun ayaa waxaa siiyey abilahab wa kaana alcarabu carabu waxay ahaayeen qubayla mabcasihi rasuulka intaan la soo dirin ka hor qubayla buu lagu yareeyey in yar ka hor yacbuduuna alasnaam maaha intaan lasoo dirin in badan ka hor iyo in yar ka hor iyo markii lasoo diray iyo kabacdiba asnaamta way caabudayeen marka dabeecadooda waxaa ka mid ahayd caadadooda inay asnaamta caabudaan wa yaqtuluuna awlaadahum inamadooday layn jireen iyagoo ka baqanaya faqri iyo gaajo wa yadfinuuna banaatihim hablahoodana waa aasi jireen wayadribu bacduhum riqaaba bacdin wayadribu bacduhum barhkood waxay garaaci jireen riqaaba bacdin barhka kale luquntooda ayay u garaaci jireen liaqali sabab sababta sabab ugu yar macnaheedu waxaa weeyaan luqunta qoorta iska guri jireen way islayn jireen way isbaabin jireen falama dacaahu markuu ugu baaqay sala allahu alay wasalam ilaa cibaadati illahi waxdah ilahay keligii inay caabudaan wa tarki maa hum calayhi waxay ku dul sugan yihiin ay ka tagaan qadibuu calayhi waa ay ku cadhoodeen watabadela xubuhum lahu watabadela wuxuu isu bedelay xubuhum lahu jacaylkii ay jeclaayeen buqdan nacayb buu isu bedelay wa tasdiiquhu rumayntay rumayn jireen odhan jiray waa saadiqna takdiiban beenin buu noqday walamaa saba markuu wax ka sheegay cay maahee muu caayi jirin rasuulku alayhi salaatu wasalaam laakiin iyagaa cay u yaqaanay markaadhado asnaamtoodu ma hadlaan oo ma maqlaan oo ma ajiibaan oo waxba ma taraan ayay odhan jireen waa la caayo walamaa saba markuu dhaleeceeyey aalihatahum aalihadoodii iyo ilaahyaday caabudayeen wa dallala baadihu ku xukumay aabbaa'uhum aabbayaashooda mashow waxay u dhaqaaqeen ilaa cami adeerkii awalan mar koobaad bay u tegeen wa haaniyan mar labaad bay u tegeen wa haalisan mar saddexaad wa kaana wuxuu ahaa fii kulli maratin mar walba yaruddu mid ugu jawaaba raddan jamiilan jawaab wanaagsan jawaab fiican buu siiya waqad dalaba minhu wuxuu ka dalbaday camuhu adeerkii bacda majiihim alakhiir imaatinkoodii ugu dambeeyey dabadii an yamnaca canhum an yamtanica canhum bay ahayd inuu ka joogsado wuxuu yihi bal yaa cammi yabna akhi walaalkay wiilku dhalayow culays haysaarin buu ku yidhi fa aba rasuul rasuulku waa diiday wastamara waxa uu sii waday fii nashri diini diinta inuu faafiyo wa camuhu adeerkiina yudaaficu canhu oo u difaacayay horenu soo qaadan sharxeedii falamaa ra'ad qurayshu qurayshu markay aragtay minhu daalika taa markay ka aragtay akhadad waxay bilowday tu'dir rasuula rasuulka inay dhibto wa tadkharu bihi ay ku dheeldheelaan fa kaana yuqaabiluhum wuxuu ku qaabili jiray bilxilmi dulqaad wasabri sabir waalcafwi iyo inuu iska cafiyo suma tacadda alaadaa dhibaatadii waxay u gudubtay ilaa asxaabii asxaabtiisa ayay u gudubtay fa akhadad waxay qabatay kullu qabiilatin qabiilo kastaaba waxay bilowday tucadibu inay cadaabto man aslama minhaa ciddii ka islaamtay biashaddi alcadaabi cadaabka ugu daran inay ku cadaabaan fa amarahum rasuulu rasuulku waxau amray sala allahu alay wasalam bilhijrati ila alxabasha xabasha inay isaga hijroodaan halkaasaa uu jiraa boqor aan cidnaba lagu agdulmin fa haajara waxaa hijrooday casharatu min asxaabih toban asxaabtiisa ka mid a oo raga wa khamsu niswa iyo shan dumara wa rajacuu waxay soo laabteen bacda halaaثati ashhurin saddex bilood ka bacdi wa hiya awalu hijratin fi lislaam waa hijradii ugu horreysay ee isla ilaahay dartii loo hijroodo waqad aslama fi dalika alwaqti xilligaa waxaa islaamay xamsatu camu nabiyi sala allahu alay wasalam xamse oo rasuulka adeerkiya wa cumar bn khadaab wa fi sanati saabica min annubuwa sannaddii toddobaad xasarathu qurayshun quraysh baa godoomisay rasuulkay godoomiyeen wa ahla beytihi iyo ciddii la qoys ahaydee ehelkiisa ahayd iyo saxaabadaba waitafaquu waxay isku raaceen calaa muqaadacatihim inay gooyaan aw yaslimuu awdaas waa xataa ay xataa yaslimuu ilaa ay soo dhiibaan muxamedan muxamed ay u soo dhiibaan lilqatli dil ay u soo dhiibaan ilaa ay muxamed soo gacangeliyaan saasay xaaladdu ahaanaysa waqad katabuu bidaalika waxay ku qoreen saxiifatan warqad warqaddaasoo callaquha ay ka luleen fi lkacbati kacbada wa bacda dukhuuli annabiy sal ly slam nebigu markuu galay alxisaara xisaarka markuu galay amara asxaabahu asxaabtiisa wuxuu amray bilhijrati ila alxabasha inay u hijrooda xagga iyo xabasha fahaajara waxaa hijrooday halaaatun wa halaasuuna rajulan saddex iyo soddon nin wa ixdaa cashar imra'a horeynu usoo saxnay oynu u hagaajinay waxay ahaayeen laba iyo siddeetan raga ayay ahaayeen iyo kob iyo toban dumara wa fi sanati alcaashira min anubuwa sannaddii tobnaad ee nebinimada qaama arijaalu rag baa ku kacay min qurayshin quraysh binaqdi alcahdi binaqdi asaxiifa warqaddii inay jebiyaan warqaddii daalimada ahayd ee lagu dulmeeyey rasuulka iyo saxaabada iyo ehelkiisaba in la jebiyo fanuqdeed waa la burburiyey magacyadoodiina horenu sheegnay wa kharaja nebiyu sala allahu alay slam nebigu waa ka soo baxay iyo waman macahu ciddii la wehelisayba min alxisaari godoomintii bacda an qadoo markay ku qaateen halaas sanawaatin saddex sannadood fi shicbi laagta laa yasilu ilayhim alaklu umuu soo gaari jirin cuntadu umay soo gaari jireen ilaa khafya qarsoodi mooyaane wa fii haadihi sanati sanadkan qadima ilayhi waxa yimi waftin wafti min nasaara najraan nasaaradii najraan kiristaankii xagga aya najraan ayaa yimi wa aslamuu way islaameen wa fiiha sanadkanay tawfiyad geeriyootay asayidatu khadiija wa camuhu abu aalib oo loo bixiyey caamu lxusn wa tasawaja wuxuu guursaday sawda wa dakhala biha waa la aqalgalay wa caqada waxa uu meheriyey calaa caaisha walam yadkhul biha lama aqalgelin wa bacda wafaati camihi adeerkii markuu dhintay kabacdi ishtada calayhi waxaa ku darnaaday adaa qurayshin quraysh dhibaatadeeda fa haajara wuxuu u hijrooday ila taa'if wa qasada bani saqiif saqiifa ayuu u qastay bal inay u hiliyaan fa aqaama baynahum wuxuu la joogay shahran bil yadcuuhum u baaqayo falam yujiibuuhu may ajiibin oo may yeelin wa aadowhu way dhibeen waramahu waxay ku ganeen bilxijaarati dhagaxaan farajaca ilaa maka maka ayuu usoo laabtay wa fii sanati alxaadiyata cashara sanadkii koob iyo tobnaad akramahu allahu ilaahay baa ku karaameeyey bilisraa'i waalmicraaj guuragelintii la guurageliyey ilaa iyo baytalmaqdis waalmicraaj iyo koritaankii la saaray samada ilaa uu ilaahay subxaana wa tacaala sidratulmuntaha dhaafiyey wa fiihi israa walmicraajka ayaa furidaad lagu soo waajibiyey asalawaat alkhams waa haddaynu u celino jaara majruurka haddaynu u celino aqrabi madkuurka oo isra walmicraaj haddii kale waxaa loo celin karaa sanadka ee wa fiihi sanadkan koob iyo tobnaad baa furidaad la waajibiyey asalawaat alkhams wa fii haadi sana saara wuxuu noqday yakhruju mid u baxaa ila alqabaa'ili qabaa'ilka soo xaja wayadcuuhum wuxuu ugu baaqay ila alislaam fa aamana bihi waxaa rumeeyey sittatun lix min carabi almadiina carabtii reer madiina ee khasraj ah wa fii haadihi sanati ahaaniyata cashara sanadkii labiyo tobnaad qadima ilayhi waxa uu yimi itnaa cashar rajulan min carabi almadiina lixdii oo lix kale ku biireen ayaa yimi fa aamanuu bihi waa rumeeyeen warajacuu ila almadiina madiina ayay ku noqdeen faintashara alislaamu fiiha islaamkii baa ku faafay wa fii sanati haalisata cashar min annubuwa sanadkii saddex iyo tobnaad wafada caleyhi waxaa u soo wafdiyey halaasatun wa sabcuuna rajulan saddex iyo toddobaatan nin baa yimi oo wafdiya oo soo islaamay wa mra'ataani min carabi almadiina iyo laba dumarah fa aamanuu bihi way rumeeyeen wa rajacuu ila almadiina madiina ayay ku laabteen fasdaada alislaamu islaamku waa uu sii kordhay intishaaran fiiha faafid uu faafo waana sanadkii la baacatameen waa sanadkii muscab la raaciyey sayna hore u aragnay wa fii haadihi sanati sanadkana amara uu amray rasuulku sala allahu aley wasalam asxaabahu asxaabtiisa bilhijrati inuu hijroodaan ila almadiina walamaa balaqa qurayshan daalika markuu gaadhay casamuu waxay go'aansadeen calaa qatli nabiy sal ly sl nabiga inay dilaan fa amarahu llahu ilahay wuxuu amray bilhijra inuu hijroodo waqad iltafat iltafat qurayshu quraysh waxay isku wareejisay xowla daarihi daartiisa leylata hijratihi habeenkuu hijroonayey fakharaja nabiyu alayh salaatu wasalaam calayhim waa uu ku soo baxay bacda an alqa allahu calayhim anowm markii ilaahay hurdo ku tuuray wa saara maca abi bakr sidiiq abuubakar bay israaceen ilaa qaari thawrin godka laydhaa qaari thawr wakhtabaa fiihi waxay ku dhuunteen halaasa layaalin saddex habeen uma saara fi lyowmi athaalis maalintii saddexaad bay socdeen xataa wasala ilaa ay gaadheen quba'a fi lyowmi athaani min rabiici alawal maalintii labaad ee rabiic alawal famakasa sala allahu alay wasalam wuxuu joogay biquba'a ithnatayni wa cishriina leyla labaiyo labaatan habeen banaa fii asnaa'ihaa wuxuu dhisay intuu joogay masjida quba' uma intaqala wuxuu u wareegay ila almadiina waqad adrakatu waxaa soo gaadhay aljumcatu jimcihii fii dariiqi dariiqa ayay ku soo gaadhay fasallaha wuu tukaday wa hiya awalu jumcatin waa jimcihii ugu horreeyey wa khudbatuhaa khudbadeeduna awalu khudbatin fi lislaam waa khudbaddii ugu horraysay ee islaamnimada lagu khudbadeeyo walamaa aqbala markuu soo qaabilay naxwa almadiina kharaja annaasu dadku waxay usoo baxeen limulaaqaatihi inay la kulmaan faraxiin iyagoo ku faraxsan biquduumihi maatinkiisa waqad nasala calaa abi ayuub alansaari buu kusoo degey ayuu rasuulku degay walama istaqara markuu degayna arsala wuxuu u fariin dirtay fii dalabi codsiga man takhallafa ciddii ka hadhay min ahli xaaskiisii iyo qoyskiisii fa wasaluu way soo gaadheen maca cabdillaahi bni abi bakar iyagoo weheliyey cabdillahi bni abi bakr wa manaca waxay joojiyeen mushriku maka mushrikiintii maka bacda almustadcafiina mustadcafiintii itaalka darnayd ee muslimiinta ahayd ayay u diideen min alhijrati inay hijroodaan wa kaana rasuul sal ly slam rasuulku wuxuu ahaa yadcuu lahum mid u duceeya fii salaati salaada ugu duceeya in ilaahay soo badbaadiyo oo ilaahay soo saaro subxaana wa tacaala wa hada aslu lqunuut subxaanaka allahuma bixamdika nashhadu an laa ilaa anta nastaqfiruka wa natuubu ilayk